bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh minfayla dhegaystayaal ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo ah min kasta waqtiyadan oo kale ku baratan raadiyaha warsan mudila kuraaba amiinamaada jimcade mar kale hamiinfayla dhegaystayaal hamiignama kamiisa galaha itu taariikhdana kabeeganta todobada bile tumi koowaad nofembar sanadka labada kun iyo tomisiyeedka barnaamijka kulanka warsan uu kamidba ka dheegi doontana oo ilaahay raalle ka nagada siyaasigii caanka ahay waan ahay madaweynagii hore ee dowlad goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo iscasilaadiis midba ka dhawaaqay iyo qoraal ee wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka xasan cabdi maxamed shariif xasan sheekh aadan iyo midba use sheegay anti iscasilaadiis ku damboyti kudib madii xildhibaanadii ku qayb qaadan lahay ololaga usi doorashada marlamaad xilka madaxweyne mankajari dhinaga magaalada muqdisho lunkuroraday
aan wali go-aansaday musharaxnimada wakti dheera musharaxa inaan musharaxnimada ku hir wali kalifay barlamaankii sida sharafta lahayna shaqeeyay waktiga dheer hawada shaqeynay haddii intii la qaado xamar la geeyo iyo hamar laha ka tashkiiliyo ana la oowada madiyo ogolaadeen iyo aana ogolaaday ani inaan iskutan
hadalkii useejeedii madaweynagii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iscasilaadis kudib iyo barnaamijka kulanka warsanku ka bogda doontan oo ilahay raalla kanagada barnaamijka kulanka warsan miba kaloo qayb ku haada doone xukuumadda federaalka soomaaliya uu ishogaamiyo xasan cali khayre kaalin intee la eg lahayti anti shariif xasan oo siyaasi mayl adag ah iscasilaada use ka dhawaaqa duhurnimadii geerka magaalada baydhabo ma bahdeere wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya wasiire dawlashay oo warqada shariif xasan iska casili wal ku qoran hadal goobta usoo ku jeediy wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye mayba ku mid ahay shariif xasan sheekh aadan haddaan aqaano siyaasadda meel un uga soo jiirayn doonaa waxaan kuu rajaynaynaa mid khayrle iyo soo noqod wanaagsan meesha aad ka soo geli doonto
balse shariif xasan sheekh aadan oo dhinaga siyaasadda galgal xoog le kale sidii ka aamusi doone waa maya si wasiirkuuse sheegay khudbadda wasiirka arrimaha gudaha goobta ku jeeday iyo barnaamijka kuka bogda doontaan insha allah koonfur galbeed weli uu ku bilaawday ilaa laku deerow wakhtiga doorashada oo madawiine cusub laku dooridow maybaa xeel ka sii hayi doonee si goobta laga sheegay guddoomiyaha baarlamaanka cabduqaadir shariif sheekhuna hadalladii goobta ku jeedanimayba ku mid tahay runtii waxa ugu badan oo hadda dadku ay isweydiinayaan waa arrimaha doorashooyinkii oo hadalladiisina ku jirta wasiirka insha allah si wada jira ayaan oga tashan doonaa tallaabada xigta la qaadi doono waxa ay tahay sida wax loo samayn doono marka inta ka horeysana waxaan idin leeyahay nabadda laga shaqeeyo horumarka deegaanka
kusimaha madaxweynaha ku-meel gaarka ee koonfur galbeed waana guddoomiyaha baarlamaanka cabdiqaadir shariif sheekhuna weliba sheegay inti doorashadasi nabadgelyo ee ka dhihi doonta khudbad dhammaystiran oo uuse goobta ku jeediy iyo barnaamijka kuka bogda doontan hoo ilaahay raalla kanagada barnaamijka kulanka warsamayba kale oo ka qayb kunagada doone hoo ilaahay raalla kanagada madaweynagii xilka banaay shariif xasanow sheeg eeden mayba use ka dhaladay degmada berdaale ee gobolka baay kun sagaal boqol lixdan iyo afartii waa taariikh nololeedkiis oo hordhaace weliba kuka bogda doontana harbiga siyaasadeed xiralkii shal duunaay iyo taariikhoogii lagu xasuusada madaxweyne shariif xasan sheekh aadan barnaamijka kulanka warsan iyo kuka bogda doontan barnaamijka weliba kaloo qayb kunida doone oo ilaahay raalla kanagada xarunta cilmi baarista nabadde iyo daraasaadka amniga lanka madagu kuwa xildhibaan hore aweys cabdulaahi ibraahim weliba uusa niila falanqeeyi doonay qaybo dambe ee barnaamijka koonfur galbeed meelihii ka jihaysanta iyo iscasilaada shariif xasan sheekh aadan walayanka dhikanta bulshada soomaaliyeed iyo guud ahaan koonfur galbeed weli kaloo barnaamijka aan ku marnayne
kusoknkisile silohoe datiga yale lamba dhigashee maka dheeqdo
abwaan muxsin qaasim qaalib jaakole heesta uu ka ehe barnaamijka iyo qeyb ku haada doonta barnaamijkanoo muxudiin xuseen sinilderersiye bishaar mayow iyo farsameeyahaay waa mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal barnaamijka iyo gudagalada on weliba qayb ku hada doona barnaamijka saas oo kale afhayeenkii golaha iskaashiga ee dowlad goboleedyada cabdulaahi sheekh xasan oo isuuna xilko isku casili midi guddoomiyihii golaha iskaashiga waan ahay madaweynagii dowlad goboleedka koonfur galbeed shariif xasan xilka geeko ku dareeri cabdulaahi sheekh xasan oo isuuna sababta in isku casili afhayeenka golaha iskaashiga iyo barnaamijka qayb ku hada doona balse xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed inta uuse inis casilna shariif xasan sheekh aadan jawiga iyo aragtida guud ee meela sahaay xarunta madaxtooyada koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ayaa xaalkeeda ahaa sida muuqaalka aad ka aragtaan oo ah in koox koox dadkii meesha joogay ay u taagnaayeen bahda saxaafadda ayaa qayb ka ahaa kuwa dhoorayay waxaa soo bixi karaya saacadaha markaasna soo aadanaa shakhsiyaadka madaxtooyada lagu arkayey waxa ay u badnaayeen saaxiibadii u dhowaa shariif xasan sheekh aadan oo wasiiro iyo xildhibaano isugu jiray hordhaca waxa ay kuu sheegayaan waxay ahayd in wax un ay dhici karayaan kuwa oo dadka farxeed gelin doonin saacado kadib waxaa gudaha xafiiska laga sugayey shariif xasan sheekh aadan lagu arkay isagoo soo gelaya wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed daqiiqado kadib shariif xasan sheekh aadan oo dhinacyada laga socday ayaa goobta ka soo muuqday isagoo shacuur ka muuqatay howlka xafiiska la isugu tegay ma jirin laba qof oo wax isweydiinaysay ama dhoola caddayn ka muuqatay xaalka waxa uu ahaa ama kaag iyo dad wada naxsan wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan cabdi maxamed ayaa ku dhawaaqay inuu xilkii madaxweynenimo iska casilay shariif xasan sheekh aadan sidoo kale musharaxnimadii ka tanaasulay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ujeeddo iscasilaad xilka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay toddobada bisha koob iyo tobnaad labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaan si rasmi ah isaga casilay xilkii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxaan ka tanaasulay musharaxnimadii tartanka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo u mudaysnayd toddobiyo tobanka bisha koob iyo tobnaad labada kun iyo siddeed iyo tobanka taasoo aan u arkay xaaladaha ka dhex jira dowladda dhexe iyo maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo aan hogaaminayey anigoo u turaaya dalkayga dadkayga iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed ee xilka ka degay ayaa si cad u sheegay in cadaadis darteed go'aan uu u qaatay waxa uu u rajeeyey in degganaan ay ku dhammaato xaalka koonfur galbeed wuxuuna sheegay in xilkiisi kumeel gaar uu ugu wareejiyey guddoomiyaha baarlamanka sida runtii iidoa sii salaame mahad ilaahay iskulle siibnaha nage xilmadn walba wadamadn walku tabe marka anoo wal mushkila iyo walqasaba injerna xilkaani ku tanasuli rahluma ku ahay madaxweynaha gobolka guddoomiyaha baarlamaanka wadan xilka la wareegi oo si sharciga aan la wareegina sida war-saxaafadeedka wala sheegi xildhibaanada iyo wasiirada wali ku codsadaya inay oon la shaqeeyaan sidanka fayla taasoo dowladnimada xarig jiid waay walna isdhiiba dowladnimada taasoo yidhi waliba jiela inayna isfaylna shaqeeyaan tan ka leeday ma moojidin isjijiidkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedka aan hogaamiyay isjijiidka jari marka maamaaton faylan hadaanka maamaaha habrada unugoosa qofsadana la yidhaha sokow marka anay dhali anay dhali anay dhali war xukumo waayo raalidii xukumo ay madu meeray tiisa goye ti unigin dhalna way tahay niinshal goy ti unig dhalin way tahayeen koroha iyo halsibe markaan hore ay taha koonfur galbeed nabad haatoy hijab marka taasa yeena taas ku leheetaan ka leeday wali codsaday xaaladii daakunka jarkiisa aan wali go'aansaday musharaxnimada wakti dheera musharaxa inaan musharaxnimada ku hir wali kalifay barlamaankii sidii sharafta lahayd uu shaqeeyey wakhtiga dheer hawada shaqeeyey haddii intii la qaado hamar la geeyo iyo hamar laha ka tashkiiliyo oo aana la ogoda madiyo ogolaadeen iyo aana ogolaaday ani inaan isku tanaso
caadada ahayd kulamada marka la hadlayo waxaa lagu arkayey sacab iyo jawi furfurnaan halkan waxaas oo dhan way ka cagnaayeen wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka cabdi maxamed sabriye ayaa ku kaftamay in shariif xasan sheekh qaadan haddii xilkan uu baneeyey meelo kale uu cariirsan doono sidaana ku hari doonin isagoona soo dhoweeyey iscasilaadiisa gaaro Een, madaxweyne waan iswarsannay markaan nimid runtiina intii aan isweydaarsanay waxay ii soo saartay saxaafadeedkana hadda ku caddeed in aad u garatay inay ku fiican tahay tallaabada aad qaadday inaad qaaddo adoo ku badbaadinaya soomaalinimada reer koonfur galbeednimada iyo degaankan dowladnimadooda horumarkooda iyo nabadoodaba aada iyo aadaad ugu mahadsan tahay waxaan rajaynayaa mararka qaarkood madaxda soomaalida shariif xasan dabadiis inay gaaraan go'aamo kharaar mararka qaarkood marka arrinku cuslaado waa ugu hambaliyaynaa waxaan leeyahay shariif xasan sheekh aadan haddaan aqaano siyaasadda meel walba uga soo jiirayn doonaaye waxaan kuu rajaynaynaa mid khayr le iyo soo noqod wanaagsan meeshaaad ka soo geli doonto
madaxweynaha kumeel gaarka ee koonfur galbeed ahna guddoomiyaha baarlamanka cabdiqaadir shariif sheekhuna ayaa sheegay in si degganaan ah hawsha uu ku daadihayn doono ilaa doorashada ay ka qabsoomayso
meel aan nabad jirin runtii waa adagtahay in howl laga qabto meel aan nabad jirin waa adagtahay in horumar la gaarsiiyo waxa ugu muhiimsan qof bini aadan u baahan yahay nabadgelyada marka insha allah nabadgelyada xasiloonida in laga shaqeeyo gacanlana lagu siiyo sidoo kalena wasiirka waxaan uga mahadinaynaa doorkiisaan iyo iyo ballanqaadkii halkaanu ka muujiyey runtii waxa ugu badan oo hadda dadku ay isweydiinayaan waa arrimaha doorashooyinkii oo hadalladiisina ku jirta wasiirka insha allah si wada jira ayaan uga tashan doonaa tallaabada xigta la qaadi doono waxa ay tahay isada wax loo samayn doono marka inta ka horeysana waxaan idin leeyahay nabadda laga shaqeeyo horumarka deegaanka mudane madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay waad mahadsan tahay hambalyaanu ku leeyahay madaxweyne
warbixintaasna weliba ku turjumaasay xaaladda guud jawiga xarunta madaxtooyada sii hayti ka hor inta shariif xasan sheekh qaadan madaxweynihii hore ee koonfur galbeed is-iscasilaada ka dhawaaqna balse dhininiga iyo khudbadoogii oo dhammaystiran iyo haddana fiiriyaana marka hore wasiirka warfaafinta xasan cabdi maxamed iyo weliba akhriyey warqadda iscasilaada shariif xasan sheekh qaadan iyo oo warqadana arrimo kale oo dhowr ee ku xusinyin
dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ujeeddo iscasilaad xilka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya lagaba bila laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay toddobada bisha koob iyo tobnaad labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaan si rasmi ah isaga casilay xilkii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxaan ka tanaasulay musharaxnimadii tartanka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo umu oo oo u muddaysnayd toddoba iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad labada kun iyo siddeed iyo tobanka taasoo aan u arkay xaaladaha ka dhex jira dowladda dhexe iyo maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo aan hoggaaminayay anigoo u turaaya dalkayga dadkayga iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya sida waafaqsan dastuurka koonfur galbeed soomaaliya waxaan si kumeel gaar ah ugu wareejiyey xafiiska guddoomiyaha baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulqaadir shariif sheekhuna maya oo sii hayn doona xilkaas ilaa laga doorto madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyadoo munaasibadda xil wareejintaas uu goobjoog ka yahay wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliyeed oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka soomaaliyeed wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka soomaaliyeed iyo kusimaha madaxweynaha xilka la wareegaya ayaa ka wada shaqayn doona doorashada soo socota ee madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waxaan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa shirgudoonka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya dhammaan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya golaha wasiirada culimaa udiinka amisom u n-ka beesha caalamka shaqaalaha madaxtooyada ciidamada nabadgelyada koonfur galbeed soomaaliya iyo shacabweynaha koonfur galbeed meel kasto oo ay ka joogaan meel kastoo ay dunida ka joogaan oo si wanaagsan ila shaqeeyey afartii sano ee la soo dhaafay waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa odayaasha dhaqanka iyo odayaasha dhaqanka oo nala soo dhisay maamulka koonfur galbeed soomaaliya ururada bulshada qaybahooda kala duwan maamulada heer gobol iyo heer degmo gaar ahaanna maamulka gobolka baay iyo kan degmada baydhabo waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadweynaha reer koonfur galbeed soomaaliya in inay taageeraan oo ay garab istaagaan lana shaqeeyaan kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna maye fadlan ula shaqeeya asaga sidii sida wanaagsan mudane cabdulqaadir shariif sheekhuna maye fadlan ula shaqeeya asaga sidii wanaagsanayd ee aada iila soo shaqayseen waxaan sidoo kale u baaqayaa shacab weynaha koonfur galbeed soomaaliya dhammaan bulshada qaybahooda kala duwan ee deg dega waxaan ugu baaqayaa sidoo kale waxaan ugu baaqayaa shacab shacabweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyo bulshada qaybaheeda kala duwan deganaan ka fogaasho wax allaaleeyo wixii keeni kara amni darro ama khal ama khalkhal amni khalkhalna gelin karaa nabadgelyada guud ahaanba waa in la wada ilaaliyaa sharciga iyo kala dambaynta deegaanka koonfur galbeed soomaaliya ugu dambayn shacabweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyo shacabweynaha soomaaliyeed dhammaan waxaan u rajaynayaa nabad horumar iyo barwaaqo mahadsan
kaasayn weli bahaya wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan cabdi maxamed oo akhriyay warqadii iscasilaada madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan warqadaas kubacda weliba hadalka la wareegay madawynaga xafiiska geeka binaay shariifas noo sheegeedin
runtii ciidadaasi salaame mahad ilaahay iskulle siibnaha nage xilmadn walbooda mad walku tabay marka aan oo wal mishkila iyo wal qasab aan jarna xilkaani ku tanasuli raalun oo ku ahay in madaxweynaha gobolka gudoomiyaha baarlamaanka waa dunkaanka la wareego oo si sharciga aan la wareegina sida war saxaafeed la sheegi xildhibaanada iyo wasiirada wali ku codsaday inay aan la shaqeeyaan sidanka fayl taasoo dowladnimada xarigjiid waay walna isdhiiba dowladnimada taasoo yidhi waliba jiila inayna isfaylna shaqeeyaan tan ka leeday ma moojidin isjiijiidkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedka aan hogaamiyay isjiijiidka jari marka maamaaton faylan hadaanka maamaaha hafrada unugoosa qofsadaan la ku tar marka anay dhali anay dhali anay dhali war xukumo waayo qaaligii xukumo waayo maadu meeray tiisagoye ti unugan dhalin way taray niishalgoy unig dhalin way tahay koroha iyo halsiga markaan waliba ay taha koonfur galbeed nabad haatoy hijar marka taasa yeena taas ku laheetaan ka leeday wali codsaday xaaladii daakunku jirta soomi aan wali go-aansaday musharaxnimada wakti dheera musharaxaynaan musharaxnimada ku hir wali kalifay barlamaankii sida sharafta lahayna shaqeeyey waktiga dheer hawada shaqeeyey haddii intii la qaado hamar la jeeyo iyo hamar lahaka tashkiiliyo oo aana la oowada madiyo ogolaadeen iyo aana ogolaaday aniga inaan isku tanasuli sababta ana ka tanasuli oo anaan tanasuli toddobiyo todoban toddobiyo toddobaada tartankii hay aanan ku tanasuli taasa sababna hoy oon tila rooga fadeen aan tila ii diida fadeen santuuglay ka ogaada fadeen laakiin haddii oo mado baheeno iyo iyo ogin walayo aan baxayan walayo lanka weeri iyo lankan weeri dowladdiina haddiibiy goroti gorashadee nagati iniyeenay miiliyeenay antilay dadkaka loo bangareeyo fadeeno antilay la shaqeey lahay iyeen intii war xaqiijido dadka dowladnimada iyo baawarkan adeegsatiyo goosati markaas dartee waliya reer meeluutan ayaa jidmadkay ku banaa saas dartee aan ayaa ayaan ku tanasuli runtii hirdhabaanka iyo wasi- hirdhabaanada iyo wasiirada iyo shacweynaha qeybo shishal duudan oo runtii ha wada shaqaynay afar sin oo tuma maalmood ku dhiman ciidan ka mahadnagee Een, wayna rajeeyayaa inay doorasho nabade galaan inay doorasho xaqe galaan doorasho dimuqraadiya inay galaan inkastoo saata in muuqato saata la kawadaya hanuun suuradan lahayn laakiin haddana way rajeeyayaan inay onaysa fayla iyagoo aqliyadiyo iyo diintiyo iyo dareenta iyo ka shaqeeyaan inay doorasho xaqe dhiibo Een, dowladda soomaaliyeed waliba lahaa een, dadkan aan dhexeeya een, maamulkana dhibaatooyinka usahaaya iyo wala isku kabitaankan baahayni halku kawa ee halkala shaqeeyay ee dhammaan dadweynaha reer koonfur galbeed wali lahaa dowladnimada meeliha ta roogta ay reeday ku nacneen maamulku meelaha ku bilaawday lama wali fadoo ku sheegay meelaha ku bilaawday wala isla gorodee daashki unaa ku bilaawna dhisinyi geegana saryaala ka jiraan ciidan malnii dhiibna ciidana leeyin marka institution majarna institutiona leeyihin madaxweyne leeyihin gudoomiye barlamaana leeyihin barlamaana leeyihin wasiire leeyihin maxkamada leeyihin ee runtii maamul bilaawe miilushadeedu koro hadeeri ciidanka mahadnage ee dowladda naftiya dowladda federaalka haaba isqabano laakiin hanoola shaqayti in kamahadnagaana runtii naftiya marka dhammaan caalamka o dhan kamahadnage oona maamulka inta la shaqayti runtii dad badan oo na caawiyey walniin dhisay walna siiyey na caawiyey noocyo badan ay caawiyaa jiraan runtii ededan kama hadnaga dhammaantii ano aan shal reebana Een, dadweynaha reer koonfur galbeed oo nabadi jeel oo dowladnimada jeelna wali inka baaqee inay dowladnimadiyo iyo nabadiyo xajiisadaan odayaasha dhaqanka oo walgorodka oo maamulku ha dhiseen oo baarlamaanku ha dhiseen oo wal all wali dhibaatee dalkun kudhi iyo oon kaashadaanayna anoo mahadnagaw haddana way ballahaa meeliisan roogteen kuwada ee dowladnimadaas in baahan runtii ciidamada geesiyiinta ee oo militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo amisom iyo koonfur galbeedna wali ballahaana dowladiidka haayey dhibaatooyinka dadka kahaayeen shacabka dhibaateeyaayeen oo hata ku adkaateen inta yaro dhiman dhammaystira god alla godkiyo jaraanka gala shacabku
kaaseyn weliba haya madaxweynaha dowlad goboleedka ee hore koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ogeeka iscasilaadiisa ku hadlay walaka qasabi iyo dardaaran usa bulshada koonfur galbeed ku tabi haddaba xukuumadda federaalka soomaaliya uu is hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre yamibaa la sheegahaye intii kaalin weyn ka lata iscasilaada shariif xasan oo cadaadis xoog leh iyo hasaaren taas oo daliil agnagadaasa madigeeka magaalada baydhabo usadeeri duurnimadii wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sar sarbiye use sheegi intii qeyb ku haayeen dadaalka use ka tanaasulay shariif xasan sheekh aadan haddaba wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya iscasilaada shariif xasan kubacda hadaladii meeda ku jeedin waliba ku mid tahay
qof walbaa meeshaan mansabka uu ku fadhiyo dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Een, walaalayaal een, annagu waxaan ku nimid arrin xoogaa een, u baahnayd inaan u nimaadno oo aan wax ka fariisinno oo maamulka ama dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ka jirtay een, iyo arrimaha een, hadda madaxweyne shariif ku hormaray een, madaxweynaha cusub oo xilka loo dhiibay mudane sheekhunana uu ku dambeyn doono arrinkaasaan u nimid een, wax badan kama dhihi karo idinkagamana kordhin karo arrimaha jirjiray runtii hadda mana rabo inaan kusii fogaado oo wax weyn ma kordhinayso Een, waxaan rabaa inaan runtii aada iyo aada ugu mahadnaqo uguna hambaliyeeyo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan oo aan nin saaxiiba oo aan muddo dheer isniqiin dadka soomaaliyeedna madaxda soomaaliya hadda waayahan u dambeysay ragga aada loogu aqoon ogyahay ka mid ah oo ah aan siin karo sharafta dhisidda maamulka dowladda koonfur galbeed bilowgeedii ilaa iyo maanta dabcan dowlad goboleed iyo nidaam saas u ballaaran qof ma sameeyo dadweynaha koonfur galbeed oo dhanaa isugu tegey dhisidda dowladdan laakiin waxaan qiri karaa anoon inaba ka shakinayn inuu ahaa madaxweyne shariif xasan sheekh aadan qofkii ugu dadaalka badnaa uguna muuqa roonaa in maamulkan la sameeyo horumarka uu sameeyena uu sameeyo maantana meesha uu joogo uu soo gaaro madaxweyne waan iswarsannay markaan nimid runtiina intii aan isweydaarsanay waxay ii soo saartay warsaxaafadeedkana hadda ku caddeed in aada u garatay inay ku fiican tahay tallaabada aad qaadday inaad qaaddo adoo ku badbaadinaya soomaalinimada reer koonfur galbeednimada iyo degaankan dowladnimadooda horumarkooda iyo nabadoodaba aada iyo aadaad ugu mahadsan tahay waxaan rajaynayaa mararka qaarkood madaxda soomaalida shariif xasan dabadiis inay gaaraan go'aamo kharaar mararka qaarkood marka arrinku cuslaado waa ugu hambaliyaynaa waxaan leeyahay shariif xasan sheekh aadan haddaan aqaano siyaasadda meeluun oga soo jiirayn doonaae waxaan kuu rajaynaynaa mid khayr le iyo soo noqod wanaagsan meesha aad ka soo geli doonto gudoomiyaha baarlamaanka ahna qofka hadda xilka madaxweynaha la wareegay sheekhuna waxaan leeyahay walaal mas-uuliyaddii awal aad u hayso koonfur galbeed mid kaloo la sii culays agama ka sii culays badana hadda lagu saaray waxaan rajaynaynaa labada howloodba in ilaahay kuu fududeeyo xaaladda runtii la dhihi karo waa waa xaalad xasaasiya oo hadda koonfur galbeed ka jirta waxaan annaguna gacan ku siin doonaa intii tabarteenna ama dowladda federaalka ama wasaaradda mas-uuliyaddeeda ha ahaato inaan madaxweynaha ku-meelgaarka gacan ku siino inuu meesha loogu talagalay gaarsiiyo ilaahay idankii iyadoo aan wax dhibaataa ama nabadgelyo xumaa ama carqalad kalaahi aysan ku imaan maamulka iyo nolosha degaanka koonfur galbeed madaxweynaha aan sagootinayno iyo madaxweynaha ku-meelgaarka uu xilka ku wareejiyeyba waxaan leeyahay tusaale fiican u noqda insha allah soomaalida inta kale siyaasaddii soomaalidu xoogaa isjiijiidkeeda iska batay waranaa tanaasulay oo dhinac uga istaagay maanta waxay uga baahi badan tahay runtii lama arko intaas markaan halkaas ku dhaafo annagu halkan waxaan ku nimid aniga iyo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha cabdullaahi faarax weheliye waxaan ku nimid inaan munaasabaddan ka qayb galo intaan yaroo aan meeshaan ka jeediyey iyo intii tiimkii madaxweynaha uu madaxda u ahaayo maanta aan is aragnay na dhex martay aan ka qayb galo kadibna wasaaraddu ay ka qayb qaadato habsami u socodka doorashooyinka maamul u samaynta nabadaynta iyo xasilinta koonfur galbeed in dowladda federaalka kaalin mug weyn laka qaadato gaar ahaan wasaaradda oo ah meesha federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay isaga xirmaan inaanaan kaalintayada annaguna gabin wasiir cabdulaahi faarax weheliye aan kula dardaarmaa inuu kaalinta wasaaradda iyo tan dowladda federaalka iyo tan soomaalinimadaaba buuxiyo aadna waxaan u rajaynaa insha allah inuu kaalin la mahadiyo qaadan doono intii uu gargaar iyo nooga baahdo taageero waa la garabtaagnaan doonaa madaxweynaha ku-meelgaarka iyo baarlamaanka iyo dhammaan madaxda koonfur galbeedna waxaan ka codsanayaa inay siiyaan kaalinta muhiimka ah oo uu u baahan yahay wasiiru dowluhu inuu ku biiriyo habsami socodka howlaha hadda taagan marxaladda haddaa oo la taagay intaas markaan idhaahdo aan jeclaa inaan kusoo gebagabeeyo madaxweyne soo dhowow waa kula shaqaynaynaa dowladda federaalka haddaan nahay wasaaraddu si gaar ahay mas-uuliyaddeedana u leedahay kaagana ballan qaadaynaa inaan kula shaqayn doono
codkaasi sindhiyeesayn weli bahaayay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye ogii ka gobro ku hay iscasilaada madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh qaadan haddaba mardhow weliba arrimogun niirafalanqeeyi doonee xildhibaan hore awees cabdulaahi ibraahim oo hata ee madaga xarunta cilmi baarista nababdi iyo daraasaada amniga balse marka hore madaxweynaha iscasili ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan taariikh nololeedshay shariif xasan sheekh aadan kun sagaal boqol afartan iyo litiyo miba ka dhaladay degmada bardaale ee gobolka baay shariif xasan sheekh aadan miba uuse siyaasadda ka beeray labada kun iyo afartii gaar ahaana toban iyo shantii setembar labada kun iyo afartii xilligaas oo shariif xasan sheekh aadan landorari afhayeenkii baarlamaanka dowladda t f g da jagadaas afhayeenka baarlamaanka kumeel beerka soomaaliya miba uuse hayay ilaa labada kun iyo toddobadii hantiya dowladda roogtay dalka kenya miba bilowday khilaaf shariif xasan iyo cabdulaahi yuusuf iyo iska gobadan meelo dowladda iyo degaasi iyo ciidamada dalka kooyow ee lahakadarow ciidamada ku dareera safka hore arantun oo dhaliidi marti dambe hanti dowladda iyo anshal jabta lama garaba may tumikoodii labada kun iyo shantii xildhibaano tiradii dayraasa boqol konton iyo laba iyo nairobi kuwaaladan kalfadhigii uuse dalbaday madaweynagii dowladda kumeeldeerka hayd ilaahay unaxariisa cabdulaahi yuusuf axmed kalfadhigaasi miba baarlamaanka ka ansixiyeen anti dowladdiyo degta baydhabo iyo jowhar iyo weliba anti ciidamo ku dareera midooda afrika sida suudaan ugandha iyo carabaligee soomaaliya kulankaas miba kuma qonaayo gudoomiyigii baarlamaanka shariif xasanoo sheegeedan miba nashir gudoomiye ku hayay gudoomiye ku-xigeenkii lamaad ee baarlamaanka brofesor maxamed cumar dalxa gudoomiyaga baarlamaanka kumeeldeerka ee soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan miba uuse ka tilmaamay fadhigaas oo tum'ikoodii bilaasiyo iniska kuheen xubno ku dareera baarlamaankii magaalada nairobi koo sharcin ahayn oo walaagiha ku bahana uuse anin'aantamaana juun labaatan iyo shantii ee labada kun iyo shantii dowladda yemen yimiba ku guulaysada waaytay intii heliisa deersida madawiinaga cabdulaahi yuusuf iyo gudoomiyaga baarlamaanka ee wakhtigaas shariif xasan sheekh aadan kureedda wadahadal iyo dowladda yemen anfurti waa ankafurti magaalada sanca ee dalka yemen kulamada yohanes ka hor fadheedaayeen madaxda ankasarayta dowladda federaalka kumeeldeerka hayti miba yemen ku dhiyay labaatii koodii bililihaad labada kun iyo shantii ilaa labaatii lamadii bililihaad labada kun iyo shantii juun labada kun iyo shantii madiya dowladda soomaaliya ha ku guurtay magaalada nairobi dowladda mibaan shal jabtay dowladda shal jabtay mibaana laska gobaday hagalowka ciidamada wadamada dariska soomaaliya iyo weliba meeliya saldhigadaasi dowladda madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed ra-iisul wasaare cali maxamed geedi iyo wasiiradiis miba degane jowhar oo sagaalan kilomitir dhiniga waqooyi magaalada muqdisho ku beegan laakiin shariif xasan oo sheegeeda miba uuse roogay kenya uuse oona heliis iyo weliba wadahadal la galay hogaami kooxeedyadii ku taliyay magaalada muqdisho si dowladda iyo baarlamaanka iyo handegan magaalada caasimadda ee muqdisho janwari shantiye labada kun iyo litii madaweynagii dowladda kumeeldeerka ilaahay naxariisaa ee wakhtigaas cabdulaahi yuusuf axmed gudoomiyihii baarlamaanka ee wakhtigaas shariif xasan oo sheegeedan iyo heshiisa ka shar saxiiday magaalada cadan ee dalka yemen heliiskaas oo iyo ha afjaran xulufadii dhexayti lamada garab ee dowladda federaalk ee jowhar iyo muqdisho heshiiskaas oo usadhi miba ku guulaysaday madaweynagii dalka yemen cali cabdalla saalax oo lamada garab ka casuumi dalshay litii februari labada kun iyo shantii shariif xasan sheekh aadan iyo xildhibaanada anka badan ee hogaami kooxeedkii muqdisho uuse horka hay iyo miba ka degana magaalada muqdisho muddo ku dib wadahadal iyo dhexdhexaadin dheer oo dowladda yemen hormuud ku hayti miba layska afgorday intii dowladda iyo koyta oo fadhi kuwelata magaalada baydhabo ee gobolka baay februari baarlamaanka soomaaliya miba uuse kulkulmay magaalada baydhabo markii inka horeyti guda soomaaliya khilaaf iyo hadhagale use iyo cabdulaahi yuusuf markale kureed markii wadahadal la galay shariif hasanoo sheegay maxaakiimta islaamiga madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed ee wakhtigaas iyo gudoomiyihii baarlamaanka shariif xasan oo uusan wakhtigaas ahay yaa iska obaday madii cabdulaahi yuusuf uusa diidi antila ku qayb gala shirka khartuum islamarkaasina la hor fadheeda gola maxaakiimta islaamiga balse markii dambe cabdulaahi yuusuf miba uusa damcay intii shirkaas ku qayb gala oo arrinta shaleediya saasnagati go'aanka la qaado karo juun heshiis iyo magaalada khartuumka dhamaray midooda maxaakiimta islaamiga iyo weliba dowladda federaalk ee kumeeldeerka ahaytay shirka heliiska la deeri mayba qaban qaabiday dowladda suudaan maybana shir gudoomiye ku hay jaamacadda carabta kulankaas mayba ku qayb galay wafdi ku dareera dowladda kumeeldeerka oo is hogaamiyahay madaxweynihii dowladdaas cabdulaahi yuusuf axmed oo uu helyahay ra-iisul wasaaraha dowladda kumeeldeerka cali maxamed geedi iyo gudoomiyihii baarlamaanka ee wakhtigaas shariif xasanoo sheegeeday dhiniga midowda maxaakiimta islaamiga wafdigu ku dareeray mayba ka koobnaa intanu xubnood oo is hogaamiyay doctor maxamed cali ibraahim heshiiska lamada dhina saxiixi wasiirka arrimo dibadda ee wakhtigaas dowladda kumeeldeerka cabdulaahi sheekh ismaaciil iyo doctor maxamed cali ibraahim oo maxaakiimta ku dareeray todoadii janwari laadii murunka markii dambe dheeraday xildhibaanada iyo cod kalsooni leh inqaaday shariifka boqol siyeed sadde xildhibaan iyo diidi siyeed cod iyo la jartay meelase oo usa ka dhiig laadii aadan maxamed nuur aadan madoobe iyo xilkaasi goboday doorashadii dhidii janwari soddonkodii meebana jagada landhaariyey februari sideedii laadakuntodobadii madila ku qaaday guddoomiyaga baarlamaanka ma aamusna meeba uise magacaabay baarlamaan xorta e meebana uu hesiis la galay maxaakiimta islaamiga meeba ku qayb galay shirkii asmara ee dareeri muddadii indhexaytay shantii bil sagaalaad laadakuntodobadii afartii bil sagaalaad ilaa laadakuntodobadii shirkaasi miba heshiisyo ka deeray lama shariif oo nagaday gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen februari labaatanshanlaadakunsagaalkii yaa cumar cabdirashiid sharmaake ang magacaabay wasiirka maaliyadda iyo ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dowladdii sheekh shariif sheekh axmed mayba uuse kumid nagaday kukumada riga anka caansan waana anka saamaynta badanay golihii wasiiradii ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid sharmaake use oona ahay wasiirka maaliyadda waana ololo angale sidii uuse ka nagdi lahay ra-iisul wasaare ama gudoomiye baarlamaan may iyo mar lamaad landoordi intii uuse nagada afhayeenka baarlamaanka maybana jegadaasii hayay ilaa soomaaliya iyo kubadda nidaamkii kumeeldeerka labaatankii ogost laadakunotoaadii februari labada kun iyo toban iyo lamadii midba uuse ku mid tahay dadkii kashiri garowe sida madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ra-iisul wasaare cabdiweli maxamed cali madaxweynaha puntland cabdiraxmaan maxamed faroole madaxweynaha galmudug maxamed axmed caalin iyo wakiilka ahlusunna waljamaaca khaliif cabdiqaadir nuur shirkaasi midba lanku hadlay sidii soomaaliya aan ku bahan lahayta kumeeldeernimada mebel xasuusda shariif xasanoo sheeg eedan khilaaf uuse iyo madaweynagii xilligaasi sheekh shariif sheekh axmed oo la iska khilaafay arrimo badan sida xilliga doorashada iyo weliba inti baarlamaanka iyo dowladda wakhta lankadara iyo in kale khilaafkaas iyo miba eed in xoogaysaday taasi oo dhaliiday anti waa lambaha kambala waana la saxiix waleerow kambala accord john sagaalkii lamada kun iyo tomikoodii john toban iyo sagaal shee lamada kun iyo tomikoodii maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee jegada isku casili kureed markii cadaadiis isu kula kulmi beelo caalamka taasi oo qayb ku hayti heshiiskii kambala oo yogshal saxiidayn sheekh shariif sheekh axmed iyo afhayeenkii baarlamaanka xilligaas shariif hasanoo sheegeedin heshiiskaas ee ilaa ogosta labaatan shee lamada kun iyo toban iyo lamadii kusii kordhi wakhtiga hay-ado kumeeldeernimada maalmo kudib doorashadii sideedii maaj oo laka dooraday sheekh waa madoobe nuunow maxamed maamulka liiti gobol ee baay bokool shabeellaha hoose gedo jubbada dhexe iyo jubbada hoose shariif miba uuse gobaday shir sidi gobol oo shal ee baay bokool iyo shabeellaha hoose shirkaasi miba ku qayb galay todoba boqol soddon iyo sida oo kumid a odayaalka deegaanka gobolladii shirka labaatan iyo toddobadii maaj labada kun toban iyo afartii iyo dhisi maamul sidi gobol maybana madaxweyne maamulkaasi landoorday maxamed xaaji madeer oo walaalayin shariif xasan mayba kaloo la ogaayay intii maamulkaasi nhayna ko sharcee keeka oo maamulka dowladda iyo weliba caalamka taageero ku haysada miba uuse hanis sharxay xilka madaxweynaha koonfur galbeed use oo taageero buuda ku haysada odayaalka shariif xasan sheekh aadan toddobada nofembar labada kun iyo tomisiyeedka welibase rasmi binayay xafiiska use muddo afar sano ah fadhi ee dowlad goboleedka koonfur galbeed saas oo kale weliba ku tanaasulay musharaxnimadii taariikh nololeedka oo kooban ee shariif xasan sheekh aadan iyo dhegeystayaal taasayti mardho weliba falanqeeyi doone koonfur galbeed inta injihaysanta xildhibaan awaasi mardhow khadkaa geli doona insha allah
شريفو ليك دورني في أذينك آمني والحيك كفر كالبيت عدواي النبي نبت بشينو أو شريفو ليك دورني في أذينك آمني والحيك كفر كالبيت عدواي
heestaasna weliba kuma tahay tay heesoogii waktigii shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha ahaay use lanqaadi balse haddana afhayeenkii dowlad goboleedyada ee golaha iskaashiga laga magacaabo cabdullaahi sheekh xasan waana wasiirka dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed yaa isuuna ka dhawaaqay intii is isku casili xilkii afhayeennimo ee golaha iskaashiga
بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد waxaan u mahad celinayaa marka hore madaxweynihii hore koonfur galbeed go-aanka geesinimada ahna islamarkaasna ahaa guddoomiyihii golaha iskaashiga dowlad goboleedyada go-aanka geesinimada lahu qaatay ayaan uga hambalaynayaa sidoo kale waxaan u rajaynayaa madaxweynaha cusub ee kumeel gaarka ahna guddoomiyaha baarlamaanka isaguna sidoo kale in ilaahay u fududaayo howsha dhammaystirkeeda intaa kadib waxaad ogtihiin madaxweyne shariif xasan wuxuu ahaa guddoomiyihii golaha iskaashiga ee xilligan maadaama isagu iska casilay xilkii guddoomiyenimada aniguna waxaan iska casilay saacaddan ka bilaabato afhayeennimadii golaha waa garan kartaanoo markaad xisbi ka tirsan tahay xisbigaagu marka uu xisbi kale la wareego waxaa mas-uuliyaddu markasta waxay ku wareegeysaa xisbiga kale marka afhayeenkii maadaama guddoomiyihiis casilay aniguna waxaan iska casilay afhayeennimadii waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi
cabdulaahi sheekh xasan oo isku casilay xilkii afhayeenka golaha iskaashiga ee dowlad goboleedyada iyo kaasihay waana wasiirka dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed haddaba madaxweynaha kumeel gaarka ee koonfur galbeed weldati waana ee guddoomiyaha baarlamaanka cabdiqaadir shariif sheekhuna weliba uuse sheegay inti si taxadar leh deganaansho bulshada koonfur galbeed humuujiyan islamarkaasina doorashada koonfur galbeed ku dhihi doonta nagata tuxalaale
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد مدحوينه مدن شريف حسن شيخ آدم وزير وزارة أرمها قدها فدرالكا يدبوشيسين تدولة فدرالكا وزير الدولة كحقينة قدونك بارلمان كدولة دولة كونفر قلبية الصومالية xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiirada ururada bulshada dhalinyarada iyo dhammaan bahda saxaafaddu waadi salaam assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib hadal badan iima furna hadalka intiisi badnaa madaxweynaha iyo iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa halkan ka sheegay oo keliya inaan ku darsado inaan oga mahad celinno madaxweyne shariif xasan sheekh aadan kaalinkii uu ka soo qaatay dhismaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya maanta meesha ay taagan tahay horumarkii uu gaarsiiyey iyo howlihii uu soo qabtay sidoo kalena aan ugu hambaliyeyno go-aankan geesinimada leh oo uu qaatay maanta isagoo markuu laba mas'alood isbarbar dhigay danta guud midda gaarka ah tixgelin gaara siiye danta guud sida hadalladiisa ku jireen isagoo u turaaya danta shacabka soomaaliyeed tan dalka iyo tan maamulka koonfur galbeed inay ku kaliftay in uu qaato go-aankaas maanta uu qaato runtii sida wasiirku uu sheegay waxawaaye go-aankaas waa adag tahay dadka intooda badan go-aan noocaasa inay qaataan laakiin madaxweyne waxaan ku leenahay hambalyo wixii aad qabato howlna ammaan baad ku mudan tahay waana kaaga mahad celinayna inkastoo layidhi laa shukru cala alwaajib oo waajibkaaga aada gudatay annaguna ilaahay waxaad nooga baridaa intaan haddirtaan xilkaasaan kaala wareegnay inta ka dhiman meeshii in aan loogu talagalay inaan gaarsiino inaan gaarsiino ummadda reer koonfur galbeed mas-uul iyo shacabba waxaan ka codsanaynaa in ay nala shaqeeyaan gacan nagu siiyaan sidii aan u gaari lahayn hadafkeena arrinta ugu muhiimsan shacabku oo aan kala dardaarmaya sida ku jirtay madaxweynaha khudbadii ee hadalkiisana in laga shaqeeyo nabadgelyada iyo xasiloonida meel aan nabad jirin runtii waa adagtaha in howl laga qabto meel aan nabad jirin waa adagtaha in horumar la gaarsiiyo waxa ugu muhiimsan qof bini aadanu u baahan yahay nabadgelyada marka insha allah nabadgelyada xasiloonida in laga shaqeeyo gacanlana lagu siiyo sidoo kalena wasiirka waxaan uga mahadinaynaa doorkiisaan iyo iyo ballanqaadku halkaan uu ka muujiyey runtii waxa ugu badan oo hadda dadku ay isweydiinayan waa arrimaha doorashooyinkii oo hadalladiisana ku jirta wasiirka insha allah si wada jira ayaan oga tashan doonaa tallaabada xigta ee la qaadi doono waxa ay tahay isida wax loo samayn doono marka inta ka horeysana waxaan idin leeyahay nabadda ha laga shaqeeyo iyo horumarka deegaanka mudane madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay waa mahadsan tahay hambalyaanu ku leeyahay madaxweyne
kaasina weliba hayay guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna waana ee madaxweynaha ku-meel gaarka ee koonfur galbeed ilaa doorashada iyo kudhiyaasa ama madaxweyne cusub koonfur galbeed iyo kuweeladaas ee geeka xilka la kawareeji akhyaaray guutaan barnaamijkii kulanka warsaanta ka gabagabeeyeen wakhtiga oo cariirin iyo dartiya inkastoo falanqeyn qeybo danba nin suuro waaytay waliba rajeene baryey oo ilaahay deersi intii barnaamijka bandhiga iyo barnaamijyada kale falanqeyn iyo aragtida dadweynaha arintuyo ku muujiyaayan una kafaaqidnaho ilaa raalli kanagada waliba mahadnaga bishaarme oo barnaamijka kaalooyinku qaaday waana farsameeyay inta barnaamijkan lamid dib dambe un kulmaan waliba sin ku tamaanaya minfel iyo heestii gebagabada
dhiiggiin isku galaataan dalle idisku leeytaan teelaa idisku dhammaaytaan dhiiggiin isku galaataan dalle idisku leeytaan